Kulan looga hadlayo xoojinta iyo adkeysiga isbeddelka cimilada ayaa lagu qabtay magaalada Burco. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Burco, Hay'adda Qaxootiga Somalilan iyo mas'uuliyiin ka socda gobolka Togdheer. Cabdixakiin Cusmaan Cali oo ka socday hay'adda UN Habit ayaa ka warbixiyay kulanka.
Wuxuu qayb ka yahay mashruuca la dhahdo EU Bridge oo ujeedadiisu ay tahay xoojinta adkeysiga iyo laqabti- laqabatinka ama laqabsiga isbeddelka cimilada oo maalgeliyay midowda Yurub isla markaana ay fulinaysa hay'adda UN Habitats waxaan si dhow la shaqaynaynaa dowladda hoose ee degmada Burco oo ah eh, counterpartkan shaqadan kala shaqaynayno degmada Burco markaan joogno Een, mashruucan ujeedadiisu waxa weeyaan sidii loo dhisi lahaa loo kobcin lahaa awoodda dowladda hoose ee degmada burco ay u leedahay sidai wax uga qaban lahayd inaynu xoojinno inaan u adkaysan karno isla markaa la qabatinno saameynta ka dhalanaysa isbeddelka cimilada adduunyada ee si gaar u saameynaysa gobolka togdheer iyo degmada burco ee golaha deegaanku uu hogaamiyo Een, maadaama uu dowladda hoose ay tahay eh, golaha deegaanka ee degmada burco loo doortay isla markaana xil ka saaran yahay dadweynaha burco ha ahaato kuwa barakacayaasha ee ku kooban xuduudka degmada burco iyo dadka deegaanka ee host communitiga loo yaqaano maadaama xilkaas uu yahay eh, xilkii dowladda hoose degmada burco waxaan doonaynaa inaan dowladda hoose ka dhisno qeybaha kala duwan ee kabaasiga ama awoodda ay u leedahay inay shaqada qabato Een, kulankeenan maanta aynu bilaabayno oo muddo laba maalmood oo socon doono qeybtiisan hore iyo kulan dambe oo isna xidhiidha oo maalin saddexaad aynu qaban doono Maxamed Xirsi Case, duqa magaalada Burco oo dahfuray kulanka ayaa bogaadiyey.
runtii waxaan aad u dhiirigelinayaa hay-adaha samafalka een, ee inoo dalbaya marba baahideennu waxay tahay een, inooga dalbaya dadka aqalaad ee, inoo keenaya inoo soo hawl yaraynaya Ee, waxaan een, aad u dhiirigelinayaa in weliba degmadeydan ama tog dheerba inay hay-adu ku soo bataan oo ay maaragtay confuska iyo wareerka faraha badan ay ka- laga- laga saaro oo siyaasadaydu waxay tahay in ay maaragtay eh, meel ay ku shaqeeyaan oo wanaagsan oo aanay buuq ka jirin ay yimaadaan Inta uu socdo kulankan ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa xogo ku saabsan isbeddelka cimilada iyada oo door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta la qabsiga isbeddelka cimilada.